bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wbih nastaciin عlى أmuur اdunya wdin ثuma الصlaaة وaلsalaam عlى cabd اllahi وrasulih وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaثiirا wbacdu waxa aynu u fadhinaa muxaadaradai aynu kusoo dhoweyneyno bisha barakaysan ee ramadaan oo ciwaankeedu uu yahay yaa baaqiya اlkhayri aqbil kii markaasi waxa weeyaan khayrka doonayayow soo qaabil kolley ay iskaga dhex jirto markaasi amase ay iskaga hoos qarsoon tahay qeybta labaad ee markaasi waxa weeyaan xadiidka wayaa baaqiya shari aqsir kaaga markaasi sharka doo doonayowna gaabso waayo waqtigu waa waqti barakaysan oo waqtigii markaasi waxa weeyaan khayrka iyo wanaagga laga faa'iidaysanayay muxaadarada kolley sheekha ayaa inoo qaadaa dhigi doona inoo faahfaahin doona falyatafadal ishaykhu mashkuuran wamaajuura
بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاaلمين والصلاaة والسلام على رسuuل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أmا بعد أيuهa الإخوان في اللaه sida أkخuuna شheekh مkhتaaru tilmaamay waxa in shاء الlahu taعaalى maanta aynu qaadan doonaa kelmad ku saabsan ciwaankaas ya baaغيa الkhayr أqبل waxaana maqsuudka muxaadaradu uu yahay istiqbaalu shahri ramadaan maadaama mawsim ama xilli barakaysani uu ina soo hadheeyey oo bishii ramadaan foodda ayna soo saartay bal hadda inaynu khayrka u diyaar garowno sharka iyo xumaantana nafteenna aynu ka xakamayno waxaa ciwaanka muxaadaradu uu yahay yaa baaqiya alkhayri aqbil ka khayrka doonayo soo qaabil ciwaankaas waxa aynu ka soo dheeganay ama aynu ka soo dhambalannay xadiidkii nebiga salى اllahu عalayhi wasalam sida saxiixuljaamica ku sugan xadiidkii abu hurayra uu warinayo waxa uu rasuulkeenna suuban yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu عalayh إida kaana أwalu laylaة min shahri ramadaan sufidat الshayaaطiin wamaradat اljini wagulliqat abwaabu الnaari falam yuftax minha baab wfutixat abwaabu اljannati falam yuglaq minha baab wayunaadi munaadi kula layla yaa baaqiya اlkhayri aqbil wayaa baaqiya الshari aqsir walilaahi cutaqaaءu min الnaar wadalika kula layla waxaa rasuulkeenna suuban yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu عalayh marka uu ahaado habeenka ugu horeeya bisha ramadaan ee bishu ay bilato waxaa la silsiladeeyaa oo la katiinadeeyaa ama la xidhaa shayaadiinta iyo jinka kuwoodii madaxa adkaa ee maradada ahaa albaabadii naartana waa la xidhaa oo mid keliya lagama furo albaabadii jannadana waa la ballaqaa oo mid keliya lagama bannado wa yunaadii munaadin kula leyla habeen walba mid dhawaaqa ayaa dhawaaqa waxaanu ku dhawaaqayaa uu odhanayaa yaa baaqiya alkhayri aqbil war ninka khayrka doonayo soo qaabil waa waktigiisiiyo xilligiisii wa yaa baaqiya shari aqsir war ninka sharka doonayo gaabso oo sharka ka joogso waayo xilligiisii ma aha walilaahi cutaqaa'u min annaar waxaa allah subxaanahu wa tacaala u sugan addoommo naarta laga xoraynayo oo rabbi ka xoraynayo tabaaraka wa tacaala wadaalika kula leyla taasina waa habeen walba oo habeen kasta oo habeenada ramadaan ka mid ah addoommada ilaahay qaar ka mid ah naarta laga xoreeya jacalana allahu min haaulaa'i alcutaqaa min annaar marka xadiidkaas ayaa aynu ka soo dhimbiil qaadannay ciwaanka muxaadaradeena yaa baaqiya alkhayri aqbil walaalayaal haddaba maadaama bishii ramadaan ay foodda ina soo saartay oo waxa ka hadhay maalin iyo laba uu yahay iyo wax la mid ah waa lagama maarmaan in dadka muuminiintii ay iswaaniyaan oo isku wacyigeliyaan diyaargarowga bishaa barakaysan ugu horayn alinsaanu daciif daciifun fii binyatihi wa iraadatihi wa casiimatih falaa yahbutu calaa casiimatihi walaa taqwaa iraadatuh marka ugu horaysa insaanka iyo basharka waxaa la yidhi waa daciif waa taag daran yahay qaab dhismeedkiisa iyo jidhkiisa waa u taag daran yahay oo waxaynu nahay makhluuqaadka alla uu khalqay kuwa ugu daciifsan ee ugu itaalka daran iraado ahaan iyo doonis ahaanna waynu u taag darannahay oo insaanku go-aankiisa kuma adkaysto iraadadiisa iyo doonistiisuna mid qawi ah oo xooggan ma aha oo wax kastoo uu doono waxaa laga yaabaa haddana inuu ka daciifo ama uu daba maro maadaama dacfigaa alla inagu abuuray ayaa ilaahay waxau ihi subxaanah yuriidu allahu an yukhafifa cankum wa khuliqa alinsaanu daciifa allah waxa uu doonayaa subxaanah inuu idinka fudaydiyo oo wax alla wixii mashaqo iyo culays iyo dhib ah rabbi inuu idinka dhowro ayuu doonayaa wa khuliqa alinsaanu daciifa insaankana waxa la abuuray xaal uu yahay mid taag daran oo daciif ah oo sidaynu tilmaannay yacnii abuurkiisa iyo qaabdhismeedkiisa iyo jidh ahaan daciif u ah oo makhluuq qawi ah ma aha makhluuqaadka kuwa ugu daciifsan baynu nahay yacnii iraado ahaan iyo doonis ahaanna yacni waxa weeyaan insaanku isagoo daciif u ah oo marnaba go-aankiisa aan ku adkaysanayn ama marka horeba aan ku xoogganayn go-aan qaadashada waxau idhi cabdiraxmaan naasir asicdi raximahullah aayaddaa isagoo fasiraaya uma maca xusuuli اlmashaqati fii bacdi الsharaa'ic abaaxa lakum ma taqtadiihi xaajatukum kaalmaytati waاddami wanaxwihima lilmudari wakatasawuji اlamati lilxuri bitilka shuruudi الsaabiqa waxa uu sheekhu yidhi yacnii mashaqada iyo culayska sharaa'icda alla uu jideeye barh ka mid ah yacnii marka mashaqo iyo culays iyo dhibaata idinku dhacdo ee mashaqa ay idinla soo deristo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu idiin banneeyey waxa dantiinna iyo xaajadiinnu ay keensanayseed u baahan tihiin markaas sida baktigii iyo dhiiggii iyo wixii la midka ahaa yacnii qofkii loo dhibaato geliyee mudarka ahaa weeyi ee daruuradu ay u qabatay ama naftu ay u qabatay oo isagoo baktigii xaaraan ah ayaa haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala shariicadiisa raxmaddeeda waxaa ka mid ah in ruuxii markay naftu u qabato gaajana ay qabato ee naftii ay khatar gasho waxaa loo baneeyey inuu ku badbaadiyo baktigaas waa baktigii xaaraanta ahaa waayo addaruuratu tubiixu lmaxduuraat sidoo kale addoontii qofkii xortaa inuu guursado iyadoo shuruuddaa hore waxa weeyaan la raacayo oo la tixgelinayo waxaa sheekhu uu yidhi wadalika liraxmatihi اtaamati wa ixsaanihi الshaamil waxa ilaahay sidaa u yeelay ee marka arrintuu idinku cuslaato laydinku fudaydiyey ee waxyaabihii laydinka xarimay nafi hadday idiin qabato laydinku baneeyey waa naxariista ilaahay ee taamka ah iyo samafalka ilaahay ee caamka ee addoommadao dhan caam yeelaya wa cilmihi wa xikmatihi bidacfi اlinsaan iyo ogaalka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo xikmaddiisa ee allah subxaanahu wa tacaala uu og yahay bidacfi اlinsaani min jamiici اlwujuuh in insaanku ka taag daran yuhuu daciif ka yahay dhinac walba xaggii la eegaba daciif inuu ka yahay dacfi اlbinyati wa dacfi اliraadati wa dacfi اlcaziima yacnii taag darradu inay dhinac walba insaanka ka haysato haddii la eego xagga yani jidhkiisa iyo qaabka uu u dhisan yahay waa daciif haddii la eego iraadadiisa iyo doonistiisa waa daciif haddii la eego casiimadiisa iyo go-aan qaadashadiisa waa daciif wa dacfi اliimaani wa dacfi الsabri sidoo kale iimaankiisa iyo sabirkiisuna waa daciif fanaasaba dalika an yukhafifa allahu canhu ma yadcufu canhu wama laa yutiiquhu iimaanuhu wa sabruh wa quwatuh waxaa arrintaasi markaa ku habboonaadoo munaasab ku noqday maadaama alla insaanka taag darradaa dhinac walba ka haysata ku abuuray waxaa munaasab noqotay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka fudaydiyey waxa uu kari waayo ee iimaankiisa iyo sabirkiisa uu ka daciifo ama awood iyo itaal uu waayo walaalayaal alinsaanu maxalu lilkhaa mucaradun lisayi'aat insaanku waxa uu u bandhigan yahay gaf iyo gaboodfal iyo inuu dembaabo waxaa imaamu tirmidi iyo ibnu maaje iyo daarimi sunantooda ay ku soo saareen xadiidu anas inuu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam kulu bani aadama khaطaa'un wa khayru اlkhaطaa'iina atawaabuun ilmo nebi aadam dhammaantood waa gaf badane oo bani aadamku waa gaf badan yahay wa khayru اlkhaطaa'iina atawaabuun kuwaa gaf badanayaasha ana waxa ugu khayr badan kuwa noqodka badan ee gefkooda ka soo laabta idan insaanku marnaba ma gafayo oo ma seegayo macaasida iyo dunuubta mar walba wuu dembaabayaa man iladii maa saa'a qad waman lahu lxusnaa faqad waa kuma ka aan dembaabineen weligii xumo falin waase kuma ka ceebka saliimkaee weligiiba wanaag sameeya laa axad waman da aladii turdaa sajaayaahu kulluhaa kafa lmar'a nublan an tucadda macaayibuh waa ayo ka dabeecadihiisa iyo dhaqankiisa oo dhan raalli laga yahay ee aan weligiiba isagu gafin yacni ruuxa sharaf waxa ugu filan in meelka dhiciisa iyo gefkiisa la tiriyo oo kow laba la yidhaahdo oo macnaha aanay tirada ka badan ama aanay xaddhaafin kaasaa ugu mudan macnaha insaankii mar layba wuu gafayaa laakiin ninba ninka uu ka gaf yar yahay uu ka dembi yar yahay ayaa uu ka wanaagsan yahay laakiin ruux odhanaya anigu ma gafo inagu ma jiro walaalayaal haddaba maca dacfi اlinsaani wa kasrati akhطaa'ih yacnii taag darrada insaanku uu taag daran yahay iyo gafbadnaanta uu gaf badan yahay darteed ayaa sharaca allahu mawaasima alkhayr liyatasawada almu'minu min طaacati rabbih wayatuuba almujrimu ilaa baari'ihi min macaasiih maadaama insaanku uu yahay daciif taag daran akhطaadiisa iyo gafafkiisuna ay tiro badan yihiin oo hadh iyo habeenba uu gafayo ayaa ilaahay jala jalaaluhu waxa uu inoo jideeyey xilliyada khayrka iyo iimaaniyaadka si ruuxii muuminka ahaa daacadiisa iyo diintiisa u kororhsado dembiilihiina dembigiisa iyo gefkiisa uuga toobad keeno fa haadihi اlmawaasim hiya fursaة liلطaa'ici wاlcaasi macan yacni mawaasimtan khayriga ahi waxa ay jaanis iyo fursad u yihiin yacni waxa weeyaan ka daayaca ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa ku dadaalaya iyo ka caasiga ee gafbadanaha ah labadaba waa u fursad oo ka daayacii waxa weeyaan daacadii buu kororhsanayaa ka caasigiina cisyaankii ayaa uu ka soo noqonaya wa hada min nicami اllaahi calىa cibaadihi wa raxmatihi calىa khalqih fahuwa arxamu bihim min alwaalidi biwaladih taasina waxay astaan iyo deliil u tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariista addoommadiisa uu naxariisanayo iyo sida waxa weeyaan cid walba uu uga raxmad badan yahay waana nicmad ilaahay addoommadiisa ku galladaystay waayo alle addoommadiisa isaga ayaa uga naxariis badan waalidku weladkiisa raxmadda uu hayo sidaa darteed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi yuusiikum allahu fii awlaadikum ilaahay waxa uu idiin dardaarmayaa awlaaddiinna inaad dar yeesheen oo xuquuqdooda ilaalisaan cabdiraxmaan naasir asicdi waxau yihi calayhi raxmat ullah wa hada mima yadullu calaa ana allaha tacaala arxamu bicibaadihi min alwaalidayn taasi waxay astaan iyo deliil u tahay in ilaahay addoommadiisa uga naxariis badan yahay labada waalid raxmadda ay ubadkooda u hayaan inay ka weyn tahay ta ilaahay addoommadiisa u hayo xayثu awsى الwaalidayni maca kamaali shafaqatihim calayhim waayo ilaahay labadii waalid ayaa weladkoodii uu u dardaarmay iyadoo hadda waalidku raxmadda iyo naxariista uu weladkiisa u hayaa ay aad iyo aad u badan tahay oo ay kaamil u tahay ayaa haddana ilaahay u dardaarmay waxay taasi tusinaysaa uun si kastoo aad ugu naxariis badan tahay ilmahaaga waxa ka weyn raxmadda ilaahay ku hayo adiga iyo weladkaagaba waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yidhi walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq naxnu narsuquhum waiyaakum ina qatlahum kaana khiطan kabiira waxaa allaahu yidhi war ubadkiina hadlaynina oo hadilina idinkoo caydhnimo ka cabsanaya iyo faqri allah waxau yidhi annaka ayaa iyaga iyo idinkaba idin arsaaqaynaa ina qatlahum kaana khiطan kabiira awlaaddaa dilkoodu waa dembi weyn oo aada iyo aada u culus waxau yidhi cabdiraxmaan naasir asicdi wa haadihi min raxmatihi bicibaadihi xaysu kaana arxama bihim min waalidayhim tanna waa astaan kale iyo deliil kale oo tusaale u ah naxariista ilaahay addoommadiisa u hayo waayo alleh isaga ayaa iyaga uga naxariis badan waalidkoogii dhalay fanaha alwaalidayni an yaqtuluu awlaadahum waxaa allaah u diiday labadii waalid ee wax dhalay ubadkay dhaleen inay dilaan khawfan min alfaqri waalimlaaq faqri iyo caydhnimo iyagoo ka cabsanaya darteed wa takafala birisqi اljamiic waxaa allahu kafaalo qaatay uu u damaanad qaaday dhammaan inuu wada arsaaqayo wa akhbara ana qatlahum kaana khiطan kabiira ay min acdami kabaa'ir الdunuub waxaana alla uu sheegay ubadkaa laynta la laynayo inay tahay gafafka ugu weyn ee la galo saxiixaynkana waxaa ku sugan xadiidu ibnu mascuud inuu rasuulku yidhi inuu yidhi cabdillaahi ibnu mascuud rasuulkii allow ayu dembi acdam dembi la galo maxaa u weyn nebigu waxa uu ku yidhi an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak allaha ku khalqee ku abuuray inaad waxa weeyaan cid kale barbar dhigtood cibaadadiisa ku lamaanayso ayaa dembi la galo u weyn qaala ina dalika lacadiimu uma ayun wuxuu yidhi wallaahi arrinkaasi waa weyn yaho waa arrin culuse maxaa ku xiga qaala an taqtula waladaka makhaafata an yacama macak waxau idhi ilmahaaga inaad disho adoo ka cabsanaya muxuu kula cuni halkeed wax uga heli maanta taa waxaan ka laalaadin yacnii jariimadaa laynta ubadka dadka la dagaalamaya taranka iyo tafiirta ummadda ee waxa weeyaan carruur badan in la dhalo la dagaalamaya ee waxa weeyaan carruurta in haddii ay tirada ka bataan la soo rido ama kinina la isticmaalo waxyaabaha noocaasa iyadoo lagu sababaynayo dhibaato dhaqaale oo la leeyahay dadku halkay wax ka cuni yacni waxaad dareemaysaa jaahiliyada maanta nool oo gaalada ah iyo jaahiliyadii hore dee waa isku mid kuwaa hore haddii ay xabaal ololinayeen oo bohol ay ku ridayeen kuwana kiin iyo dawa ayay kula dagaalamayaan صaxiixaynka waxaa ku sugan xadiiثu cmar bn الخaطاab qaala qadima calى الnabiyi salى الlahu عalayhi waslama saby faida اmraأaة min الsabyi qad taxlibu sadyaha tasqi waxaa xadiidkaa ku sugan cumar ibnu khaaab uu warinayo inuu yidhi waxaa nebiga u soo galoo loo keenay dad lasoo qafaashay oo maxaabiis dagaal oo yacnii dagaalkii lagu soo qabsaday faida mra'aة min الsabyi qad taxlibu sadyahaa tasqi waxau ihi markaa waxa baanu aragnay iyadoo haweeney dadkii lasoo qafaashay ka midihi yacni oo ilmaheedii uu ka lumay naasaheedii caanihii ka lisaysa oo carruurta yaryar waraabinaysa waayo hooyada ilmuhu uu jaqayo ee naaskeedu uu irmaan yahay dee caanuhu way gubayaan haddii aanay ka soo bixin ilaa ilmaha yaree jaqaya ilmahana waa u dawo hooyadana waa u dawo labadaba waa u dan markaa wuxuu yidhi hooyadaasi ilaan ilmihii naaskeeda jaqaya waa ka lumaye waxaanu aragnay iyada oo waxa weeyaan caanaheedii intay listo ay carruurtii yarayd waraabinayso id wajadat sabiyan fi sabyi faakhadathu faalsaqathu bibaطniha waardacathu hooyadaasi iyadoo xaaladdaa ku sugan ayaa waxay dadkii ka dhex heshay ilmaheedii ilmo yar oo dadkii ku dhex jira ayay aragtay dabadeed intay soo qaado beerkeeda ay ku soo dhejisay ayaa ay naaskii jaksiisay ila waa ilmaheedii faqaala lana nabiyu salى اllahu alayhi wasalam waxau ihi markaa saxaabigu rasuulku waxa uu nagu yidhi atarawna haadihi طaarixaةa waladaha fi الnaar wuxuu ihi waryaadhaheen hooyadaa beerka jecele aad arkaysaan ilmaheedii sida ay dug ugu tidhi ee ay naaskeedii u jaksiisay hooyadaasi dab ololayoy arkayso ilmaheeda ma ku tuuri lahayd faqulnaa laa wahiya taqdiru calaa an laa taطraxa waxay saxaabadii yidhaahdeen alla ilahe maya rasuulkii allow hooyadaasi iyadoo awoodda inaanay ku tuurin dee ilmaheeda dab isaga tuuri mayso dabeed rasuulku waxa u yihi salى اllahu عalayhi wasalam lallaahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladiha wuxuu yidhi haddaba ilaahay ayaa addoommadiisa uga naxariis badan hooyadani raxmadda ay ilmaheeda u hayso sow lama yaaban idin hooyadani ilmahan ay dhashay beerjilayca iyo kalgacalka iyo raxmadda ay u hayso waxau idhi taa waxaa ka weyn ta ilaahay addoommadiisa u hayo allahu akbar yacni waa arrin ruux kastooo caqlili uu qiyaasi karo yacni mustawaha iyo heerka ay taagan tahay hooyadu kalgacalka iyo raxmadda ilmaha ay dhashay ay u hayso marka lagu yidhi raxmaddaa waxa ka weynta ilaahay addoommadiisa u hayana waxaad qiyaasan kartaa ballaadhka ay ballaadhan tahay raxmadda rabbi subxaanahu wa tacaala walaalayaal haddaba maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa uu u naxariis ballaadhan yahay oo uu addoommadiisa raxmad iyo wanaaggaa la rabo jannana uu la doonayo jahannamo aanu la rabin waxaa ilaahay inoo jideeyey munaasabaad iyo xilliyo aynu sahay qaadanno daacada iyo wanaagga macaasida iyo dunuubtana aynu ka toobad keenno munaasabaadkaa waxaa ka mid ah kuwo yowmi ah ama joogto ahoo habeenkiiyo maalintii bayna soo maraya waa salaadaha shanta ah oo saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu abi hurayra inuu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ara'aytum low ana nahra bibaabi axadikum yaqtasilu minhu kula yowmi khamsa maraat hal yabqa min daranihi shay waxaa rasuulku yidhi saxaabada isagoo la hadlaya bal waxaad ka warantaan haddii midkiin albaabkiisa uu webi ama tog hormarayo oo maalintii shan jeer uu ka maydho wax uskagii jidhkiisa ma ku hadhaya qaaluu laa yaa rasuula allah waxay idhaahdeen maya rasuulkii allow wax haba yaraatee uskagii jidhkiisa ku hadhi maayo rasuulku waxau ihi fadalika maalu salawaati اlkhams yamxu llaahu bihina alkhaطaaya haddaba kaasi waa mahalka iyo tusaalaha salaadaha shanta ah ilaahay waxa uu ku tirtiraa oo ku baabi'iyaa gafafka iyo macaasida addoonku uu gelayo habeenkii iyo maalintii idan salaadaha aynu tukanaynaa ma sahlana waysadaa aynu u dahaaro qaadanaynaa ma fududa dunuubta aynu xubnaheenna iyo jawaarixdeenna aynu ka gelayno ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inagaga maydhaya macaasidaasi ay xasanaadka iyo cibaadaadku maydhayaana waa sakhaa'irtii iyo dunuubtii yaryarayd laakiin kabaa'irta ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kaa dhaafayaa laakiin kabaa'irtu waxay u baahan tahay towbo shuruuddeedii dhammaystiratay oo waxa weeyaan oofsatay ilaahay waxau ihi ina alxasanaati yudhibna asayi'aat yacni wanaagyada iyo cibaadaadka iyo acmaasha wanaagsani xumaanaha way tegsiiyaan oo way baabi'iyaan rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam abudar isagoo la dardaarmayo dardaaranaduu siiye waxaa ka mid ahaa wa atbici asayi'ata alxasanata tamxuhaa waxaad xumaanta kaa dhacda raacisaa wanaag iyadaa maydhi eh oon baabi'in oo macnaha marka aad dembaabto wanaag samee wanaaggaasaa masaxaya oo zuulinaya walidaalika waxaa u habboon ruuxa muuminka ah yacni had iyo jeer maadaama uu yahay gaf badane oo marnaba macaasi aanu ka fursanayn marka uu meel ka dhaco inuu caado ka dhigto waxa weeyaan alxasanaat waalacmaalu saalixa hadday soon tahay hadday sadaqo tahay hadday salaad tahay hadday qur-aan akhris tahay hadday dikri iyo duco kala tahay hadday baryada alla tahay waayo sadaqada lafteeda gaar baa nebigu u xuso waxa uu yidhi wasadaqatu tudfiu lkhati'ata kamaa yudfiu lmaau nnaar waxa sadaqadu ay gefka iyo dembiga u baktiisaa sida biyuhu ay dabka u baktiyaan markaa ruuxa muwafaqa ah ee ilaahay khayrka waafajiyey waa ka marka uu gafo dembigiisa iska baktiinayeen sidaa ku daynay hadday salaad tahay hadday sadaqo tahay hadday qur'aan tahay hadday soom tahay waxaa kaloo ka mid a mukafiraadkii siyaamu yowmi carafa wa caashuuraa oo muslim waxaa ku sugan xadiidu abi qataada inuu rasuulku yidhi salى اllahu alayhi wasalam siyaamu yowmi carafata axtasibu calى allah an yukafira allahu sana alatii qablah w asana alatii bacdah waxaa rasuulku yidhi soomka maalinta carafa waa ruuxa aan xaajiga ahaynan carafo taagnayn waayo ruuxa ilaahay xajka waafajiyo ee maalintaa carafo taagan isaga soomku sunno uma aha waa inuu iska afuraadaa si uu awood iyo itaal iyo waxa weeyaan tamar ugu helo maalintaa ducada dheer iyo adkaarta iyo cibaadaadka la qabanayo laakiin ruuxa xajkii ka hadhay ayaa ilaahay deeqdiisu waa ballaadhantee u sharciyeeyey inuu waxa weeyaan mar haddii xajkii aan u helin dee uu soomo soomkaa markaa nebigu waxa uu ku tilmaamo uu yidhi waxaan ilaahay agtiisa ka xisaabsanayaa in sanadkii horena lagu dhaafo sanadka ka dambeeyana lagu dhaafo dembigiisa oo kal hore iyo kal dambe labadaba in dunuubtoodii lagu daadiyo oo macaasidooda lagu maydho waxa uu rasuulku yidhi wasiyaamu yowmi caashuuraa axtasibu cala allahi an yukafira asana alatii qablah maalinta tobnaad ee bisha muxaram ka midana soomkeeda waxaan ilaahay agtiisa ka xisaabsanayaa in sanadkii tegay ee hore dembigiisa lagu dhaafo waa fadli aada iyo aada u weyn waxaa ka mid a mukafiraadka iyo munaasabaadka dunuubta lagu dhaafo cashru dilxija tobanka maalmood ee bisha labiyo tobnaad ee sanadka islaamka bisha dilxijo la yidhaahdo tobanka cishe ugu horeeya waa tobanka ilaahay ku dhaartay ee alla uu yidhi waalfajri walayaalin cashrin yacni waa beriga iyo subxi ayaan ku dhaaranayaa iyo habeenno toban ah habeennadaa iyo maalmahaa tobankiihi waa cashru dilxija saxiixaynkana waxaa ku sugan xadiidu cabdillaahi bni cabbaas inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam maa min ayaamin alcamalu saalixu fiiha axabu ila allah min hadihi alayaami alcashri qaaluu yaa rasuula allahi wala ljihaadu fii sabiili اllah qaala wala ljihaadu fii sabiili اllah ilaa rajulu kharaja binafsihi wamaalih uma lam yarjic min dalika bishay rasuulku waxau ihi salى اllahu alayhi wasalam ma jiraan maalmo camalka wanaagsan ee la sameeyaa ilaahay xaggiisa looga kalgacayl badan yahay yacni maalmo ilaahay camalka wanaagsan uuga jacayl badan yahay ma jiraan min haadihi alayaami alcashri maalmahan tobanka ah waa maalmaha dilxijo ugu horeeya waxaa la yidhi rasuulkii allow jihaad ilaahay dartii loo dagaalamo loo duulaana miyaanu ka mudnayn oo aanu ka fadli badnayn waxa uu ihi jihaadna waxa weeyaan la mid maaha oo kama fadli badna ilaa nin mooyaane naftiisii iyo maalkiisiiba ilaahay dartii intuu ugu duulo jihaadu ugu baxay aan waxba kala soo noqon oo isna ku dhintay xoolihiisina halka ay ku baaba'een kaa naftiisii iyo maalkiisiiba jihaadka uu ku soo baaba'ee ku soo dhintay kaasunbaa ka mudan oo camalka uu sameeyaa uu ka qiimo badan yihi walaalayaal idan yacni munaasabaadkaasi waa munaasabaad yacni sanadkii iyo maalmihii iyo bilahaba ina soo mara wa min afضal hadihi اlmawaasim mawsimu shahri ramaضaan almubaarak aladii adalla calayna hadihi اlayaam haddaba xilliyadaa fadliga badan ee wakhtiyada kale ka mudan waxaa ka mid ah waktiga ama munaasabadda bisha ramadaan ee maanta ina soo hadhaysay waayo sida ilaahay amaakinta iyo meelaha u kala fadilay ee maka iyo madiine meelaha kale aanay ula mid ahayn ayaa awqaadiyo asminadana ilaahay u kala fadilay oo aanay dee wakhtiyadu isku mid u ahayn markaa bisha ramadaan waa bil ka mudan bilaha intooda kale waa shahr bishii alla uu soo dejiyey qur'aanka shahru ramadaan aladii unzila fiihi اlqur'aan hudan linnaasi wabayinaati min alhuda wاlfurqaan waayo fadliga iyo wanaagga uu leeyahay darteed baa ilaahay qur'aankiisa ugu doortay waa shahrun tudaacafu fiiha alxasanaatu wa tuqaalu fiiha alcataraat waa bil wanaagga la libinlaabo iyo cibaadaadka la sameeyo macaasida iyo sayi-aadkana la yska tirtiro oo la yska dhaafo ina ramadaana masracatu اlcibaad litaطhiiri اlquluubi min alfasaad faaddi xuquuqahu qowla wa ficla wzaadaka faاtakidhu ilى اlmacaadi faman zarca اlxubuuba wama saqaaha ta'waha naadima ywma اlxasaadi waxa uu shaacirkaasi lahaa bisha ramadaan waa addoommadu beertii ay wax ku beeranayeen litaطhiiri اlquluubi min alfasaad si quluubta fasaadkiiyo xumaha looga maydho oo looga daahiriyo waxa u ihi faaddi xuquuqahu qowla wa ficla haddaba bisha barakada iyo wanaaggaa leh waxa weeye xuquuqdiisa gudo oo qowl ahaan iyo ficil ahaanba u gudo waxa uu shaacirku yidhi faaddi xuquuqahu qowla wa ficla bishaas war hooy xaqiisa iska gud oo xaqiisa u oofi qowl ahaan iyo ficil ahaanba ugu gud wazaadaka fاtakhidhu ilى اlmacaadi waxaad bishaa ka yeelataa sahaydaad aakhiro ku intifaaci lahayd maalinta dambe lagu soo celinayo waxa u ihi faman zaraca alxubuuba wamaa saqaaha ta'awaha naadiman yowma alxasaadi ruuxa midhaha beerta yacnii beertiisii ayuu midho ku beerto u shineeyey ruuxa markaa midhaha beerta ee aan waraabin ee aan u dadaalinen daryeelin waxa uu murugo iyo qoomamo la taahaa maalinta dadkii xubu midhahooda daryeelay ee u dadaalay ay goosanayaan midhahooda macnaha ruuxu beertiisii hadduu intuu shineeyuu midho ku daadiyo uu ka tago dee beertii way iska ba-aysaa waxba ka soo go'i maayaan markaa ruuxa sidaa yeelay waxa uu murugo iyo qoomamo la taahayaa oo dhulka uu isla dhacayaa dee maalinta dadkii tabcay ee beertooda daryeelay ee u dadaalay ay midhahoodii goosanayaana ay guranayaan maalintaasuu murugoonayaa waxay mithaaliyo tusaale u tahay adduunyadani waa beer rabadaanna waa munaasabaadka wax lagu beerto kuwa ugu mudan dee maanta haddii aada wanaag ku beeran weydo waxaad murugoon doontaa dadkii wanaagga beertay ramadaan marka ay midhahooda guranayaan aakhiro marka dee intaan murugadaa iyo qoomamadaasi kugu dhicin maanta dadaal oo waxa weeyaan daacada iyo cibaadaadka ilaahay wakhtigaaga ku camir ramadaan waa mawsimu tanaafusi fi lkhayraati watasaabuqi ila aljinaan waa xilligii khayraadka loo tartami lahaa jannooyinkana loo kala dheerayn lahaa wa fii dalika falyatanaafasi almutanaafisuun khayrkaa iyo wanaaggaas kuwa tartamayaa ha u tartamaan oo ha u kala dheereeyaan limidli haada falyacmal alcaamiluun kaasoo kale kuwa camal falaya ee tabcanaya ha u camal falaan وsaaبqوu إilى مغفiraة min رabكم وجanaة عarضha kaعarض السmاء والأرض أعidaت للadiina آmaنوu bالlahi وrسله ذlika fضل الlahi يؤtiihi maن yشhاء والlahu du الفضل العaظيم aayaddaa kale alla wuxuu ku lahaa u kala horeeya oo u kala dheereeya dembi dhaaf rabbigiin xaggiisa ka ahaaday iyo janno ballaadhkeedu uu la mid yahay sida ballaadhka cirarka iyo dhulalka oo loo diyaar gareeyey kuwa rabbi iyo rasuulkiisa rumeeyey ilaahay waxau ihi daalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa kaasi waa deeq iyo fadli ilaahay oo rabbi cidda uu doono ayuu siiyaa wallaahu du lfadli alcadiim allaahna waa ka dheeraadka iyo fadliga weyn isagu iska leh subxaanahu wa tacaala ilaahay waxau ina amray in loo kala hormaroo loo kala dheereeyo ilى mغfiraة min rabbiكum وjanaة carduhaa ka cardi الsamaaءi wاlأrض macnaheedi iyo muraadkeeduna waxa uu yahay marka la leeyahay makfiro iyo janno u kala dheereeya waa ilىa asbaabihimaa wa muujibaatihima min alcamal الصaalح wاlcibaadaati الmutanawicة waa waxyaabihii makfirada keenayey ee jannada sababta u ahaa ee acmaasha wanaagsan iyo cibaadaadka kala duwan ahaa oo marka layna leeyahay dembi dhaaf iyo janno u degdega waa wixii keensanayee sababtooda ahaa sameeya oo camalkii iyo cibaadadii ah ilain camalka wanaagsan iyo cibaadada ayaa dembigana lagu dhaafaa derajona lagu helaa idan haadihi اlfursatu ghaaliya wاlacmaaru maxduuda fahal min mustaqili wa mustahmir haddaba fursaddani waa qaali cumrigeennuna waa kooban yahay oo in badan oo sanadkii hore inala soontay maanta may soo gaadhin innakuna inaynu gaadhi war uma hayno laakiin ruuxa alla u gaadhsiiyaa talow yacni waxa weeyaan ma ka faa'iidaysan oo ma ka fara qabsan su-aashay noo taalla waa taa rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu yidhi acmaaru ummatii maa bayna sitiina ilى sabciina waaqaluhum man yajuusu dalik rawaahu asxaabu sunan min xadiidi abi hurayra wuxuu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ummaddayda cumriyada la siiye iyo acmaartoodu waxay u dhaxaysaa lixdan jir ilaa toddobaatan waxana yar inta ka gudubta inta ah yacni cumrulghaalibka ummadda nebi moxamed cumriga ugu badanee la siiyey waa lixdan ilaa toddobaatan in yar baana intaa ka tallowda oo dhaafta idan dee mar haddii cumrigeennu sidaa u kooban yahay fursadda iyo munaasabadduna ay sidaa qaali u tahay alla ilaahe waxa waajiba ruuxii alla u gaadhsiiyo inuu ka faa'iidaysto si fiican uga fara qabsado walaalayaal maca ana alcibaadata maطluubaة fi kuli waqti wa aan ilaa annahaa afdalu fi bacdi اlawqaat iyadoo cibaadadu xilli walba ay maطluub tahay ilaa intaad ka dhimanayso oo alla uu yidhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin nebi moxamedow rabbigaa caabud ilaa inta geeridu ay kaaga imanayso iyadoo cibaadadu meel ay ku dhammaatoon dhimasho ahayna aanay jirin oo ilaa intaad ka dhimanayso ay waajib tahay mar walba rabbi inaad caabuddo goob walbana aad ku caabuddo iyo meel walba haddana cibaadaadku way sii kala mudan yihiin oo wakhtiyadu waa kala fadli badan yihiin fa min afdali awqaati alcibaadati shahru ramadaan awqaadda ilaahay la caabudo ee ugu mudan waxaa ka mid ah waktigaa bisha ramadaan yaada aladii maa kafaahu danbu fii rajabi xataa casaa rabbahu fii shahri shacbaani laqad adallaka shahru sawmi bacdahumaa falaa tusayirhu ayda shahra cisyaani watlu lqur'aana wasabbix fiihi mujtahida fainahu shahru tasbiixin waqur'aanin kam kunta tacrifu miman saama fii salafin min bayni ahli wajiiraani waikhwaani afnaahum اlmowtu wastabqaaka bacdahum xayan famaa aqraba alqaasi min addaani waxa uu shaacirkaa xakiimkii u lahaa waa dardaaran iyo waano aad iyo aad u xeel dheer oo gabay lagu cabiray waxa uu ihi yaada aladii maa kafaahu dembu fii rajabi waar kaagan dembigu bishii rajab uu ku fillaan waayayow xataa casaa rabbahu fii shahri shacbaani ilaa rabbigii uu caasiyey bishii shacbaanna laqad adallaka shahru sawmi bacdahumaa war waxa ku soo hadheeyey bishii soonka labadaa bilood dabadood rajab iyo shacbaanba haddaad waantoobi weydood wax qaadan weyday war waxa ku soo hadheeyey bishii soonkaee ramadaan falaa tusayirhu ayda shahra cisyaani haddaba bishaana labadii horeha ku darin oo bilaad rabbigaa caasidaha ka dhigin watlu lqur'aana wasabbix fiihi mujtahidaa war qur'aanka akhri oo alla u tasbiixso xumaan iyo ceeb oo dhan ka nasah oo ka beriyeel adoo ku dadaalaya taacada rabbi fa innahu shahru tasbiixin wa qur'aanin waayo bishani waa bishii tasbiixda iyo qur'aanka kam kunta tacrifu miman saama fii salafin min bayni ahlin wa jiiraanin wa ikhwaanin imisaad garanaysaa dadkii hore bishan u soomay ee ehel iyo jaar iyo walaalaba lahaa afnaahum اlmowtu wastabqaaka bacdahum xayan famaa aqraba alqaasi min addaani kuwaas hadday jaar ahaayeen hadday walaala ahaayeen hadday ehel iyo awlaad ahaayeen waxa dhammeeye oo baabi'iyey geeridii waa dhinteen adiga ayaana dabadood hadhay oo nool maxaase labadaa isaga dhow kaa hore iyo kan dambe yacnii kaa horee tegee dhintay iyo adigaaga nool labadaa maxaa isaga dhow imisaa waxa weeyaan qof inala joogay yacnii shalay ama doraad baxay berri ama sahan dambe bixi doona yacnii adiguna aad ka hadhi doontaa in fara badan waayo dee likulli ajalin kitaab walaalayaal idan haadaa huwa qad xaana ramadaan wa aana awaanuh fakayfa nastaqbiluh haddaba bishii ramadaan wataa ina soo hadhaysay ee wakhtigeedii waxa weeyaan kaabiga uu ina soo saaray sidaynu haddaba u qaabilaynaa ma waxaynu ku qaabilaynaa ganacsiga noocyadiisa kala duwan oo aynu odhanaynaa waaba xilligii alaabtu inaga socotay ma waxaynu ku qaabilaynaa cuntadii iyo cabbitaanka noocyadooda kala duwan oo waxaynu ku mashquulanaa un guryaheenna si aynu u camiro maxaynu ku qaabilaynaa hamigeenna ugu weyni ma waxaynu cunaynaa ama cabbaynaa ama aynu xidhanaynaa ama aynu ku ciidaynaa mise hami intaa ka weyn ayaa aynu leenahoo bisha ramadaan aynu ku qaabilaynaa walaalayaal waxaynu tilmaamaynaa qodobo dhowr ah oo ay munaasab tahay bishaa barakaysan inaynu ku qaabilno kow waxaynu ku qaabilaynaa bilfaraxi biquduumihi waashukri calaa haadihi اnicma inaynu ku faraxno soo gelidda bishaas ilaaha inoogu nicmeeyena aynu ugu mahadnaqno waxa xaqiiqo ah ruuxa muuminkaee bishaasi u bilato aada iyo aad buu u farxayaa waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ilmada haysan kari waayaan markay hubsadaan bishii inay u bilatay faraxan biquduumihi iyagoo ku faraxsan soo gaadhidda ay bishaa soo gaadheen iyagoo ilaahay ugu mahadnaqaya nicmadaa rabbi ku galladaystay waayo dadku isku garasho iyo isku dareen iyo isku iimaantoona ma aha ninba meel buu u taagan yihi laakiin waxa ay ka siman yihiin dadka muuminiinta ahi inay bishaa soo gelitaankeeda farxad iyo raynrayn ku qaabilaan allaha gaadhsiiyena ay ku mahadiyaan iyaga oo xasuusan hadalkuu allahu yidhi subxaanah qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidaalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun allah waxau idhi subxaanah waxaad ku tidhaa nebi allow ilaahay deeqdiisa iyo dheeraadkiisa iyo fadligiisa iyo rabbi raxmaddiisa taa ha ku farxaan mu'miniintu taasaa ka khayr badan dadku adduunyada ay urursanayaan waxa uu ku fasiray cabdiraxmaan naasir asicdi fadlullaahi wa raxmatuh waxau ihi fadlullaahi alqur'aan wa huwa acdamu fadlin tafadala allahu bihi calaa cibaadih wa raxmatuhu addiinu waaliimaanu wa cibaadat allah wa maxabbatuhu wa macrifatuh waxau idhi fadliga iyo dheeraadka alla addoommadiisa uu siiyey waa qur'aanka waana fadliga ugu weynee ilaahay addoommadiisa ku galladaystay waxau idhi wa raxmatuh naxariistiisuna waa diinta iyo iimaanka iyo cibaadada rabbi iyo maxabbada ilaahay subxaanahu wa tacaala la jeclaanayo iyo garashada allah la garanayo subxaanahu wa tacaala idan waxa uu sheekhu ku fasiray fadliga iyo raxmadda qur-aanka iyo daacada iyo iimaanka idan bisha ramadaan dee qur-aankii baa kuu kordhaya oo iimaankii baa kuu kordhaya oo daacaadkii iyo cibaadaadkii ayaa kuu kordhaya oo soomkii iyo qiyaamkii uu ka mid yahay sow markaa ma mudna oo munaasab mu'minka uma aha inuu khayrkaa ku farxo qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidaalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun sideedaba ruuxa muuminka ah yacnii farxaddiisa iyo raynrayntiisa deganaanshihiisa iyo xasiloonaantiisu waa daacada iyo diinta marka ay daaca u korodho marka uu iimaan u kordho mu'minku wuu raaxaystaa waanu farxaa deganaansho iyo xasiloonaan baanu ka qaadaa mar kastoo diintiisu ay nuqsaanto dunya ha u korodhaba eh dee waxa weeyaan farxad iyo wax deganaanshaa uma sababto waa mu'minka dhabta ah waayo mu'minka dhabtiihi waxa uu ku dayanayaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam maxaa nebi moxamed ku farxi jiray uu ku deganaan jiray ee xasiloonaantiisu ay ku jirtay waa diinta iyo daacada oo rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu yidhi wajucila quratu caynii fi الsalaaة waxaa indhaqabowsigayga laga yeelay halkaan ku indhadoogsanayo salaada taasaan ku xasilaya walidaalika ayaa nebigu salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu odhan jiray aqimi الsalaaةa yaa bilaal arixnaa biha bilaalow salaada aqiim noogu raaxe waxay taasi tilmaamaysaa indhadoogsigiisa iyo raaxadiisu inay salaada tahay ta uu kaalmaysanayee xaggeeda uu cararayaa hadday wax ku dhacaan salaada inay tahay waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam kaana idaa xasabahu amrun sallaa kamaa fii saxiixi iljaamici min xadiidi xudayfa rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrin culusi markuu ku dhaco ama culays iyo dhibaata ay la soo daristo waxa waxa weeyaan waa tukan jiray oo xagga salaada ayaa u argagixi jiray isagoo fulinaya amarka ilaahay uu siiye subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biالsabri waالsalaa ilaahay waxa u ihi muuminiintiiyey waxaad kaalmaysataan sabirka iyo salaada haddii dhibaata kugu dhacdo xagga dikriga iyo daacada u carab halkaasaad ku nafisaysaa oo xasiloonaan iyo deganaansho aad ka helaysaa rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu yidhi idaa ra'aytum aayatan fasjuduu aayad markaad aragtaan tukada waayo sujuudda waxaa looga jeedaa oo loo cabiray waa ahamu arkaani الsalaaة maqsuudkuna waa sallu sida cabdulmuxsin alcabaad xafidahu اllah uu xadiidkaa ku fasiray fii sunani abi daawuud fasjuduu ay fasallu walidaalik aayaadka cadeedmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadku markay dhacaan dee waata laynoo suneeye salaada waayo markay aayad ama wax weyn uu dhaco dee xagga salaada in loo iisho weeye walaalayaal arrimahaasi waxay daliil u yihiin salaada iyo cibaadadu inay yihiin raaxat اlquluub wa طumaaniinaة الnafs wa inshiraaxu sadr xadiidka saalim ibnu abiljacdi uu warinayo waxa u yihi qaala rajulu min khusaaca laytanii sallaytu fastaraxtu waxa u ihi nin reer khusaaca ayaa waxa uu yidhi alla shallaytadayde miyaan iska tukado si aan u raaxaysto fakaannahum caabuu daalika calayh waxaabad moodaa markaa arrintii in lagu ceebeeyo lagu qabsaday faqaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquul aqim الsalaata yaa bilaal arixnaa biha markii arrintii lagu qabsaday waxa uu deliishaday xadiidkii nebiga salى اllahu عalayhi wasalam waxaanuu yidhi waxaan maqlay rasuulka alloo leh bilaalow salaada aqiim oo noogu raaxee idan yacni waxa weeyaan raaxada iyo farxadda iyo طumaaniinadu cibaadada ayay ku jirtaa sidaa daraaddeed ayaa ay munaasab tahay dee bishaa ramadaan in lagu qaabilo farxad iyo raynrayn iyo waxa weeyaan jacayl la jecel yahay soo gelidda ay soo gashay waayo haadaa huwa alfaraxu lmamduux farxadda la ammaanay ee la jecel yahay waa taas ama alfaraxu biاddunyaa wa zakhaarifiha fahuwa madmuum laakiin adduunyo iyo dhalaalkeeda iyo quruxdeed in lagu farxo oo iyada waxa weeyaan laysku ilaabaa waa arrin laysu yacni waxa weeyaan la caayay ee arrin la ammaanay ma aha allah waxau ihi allahu yabsuطu الrisqa liman yashaau wayaqdir wfarixuu biاlxayaaةi اddunyaa wama alxayaaةu اddunyaa fi اlaakhirati ilaa mataac allah waxau ihi rabbi waa ka arsaaqadda u ballaadhiya cidda uu doono cidda uu doonana ku cidhiidhiya ilaahay waxau idhi kuwaasi noloshii adduunyee liidata ayay ku farxeen yacni waa calaa sabiili dam laguma ammaanayo ee waa lagu canaananaya waana lagu ceebaynayaa inay adduunyo ku farxeen wama alxayaaةu اdunyaa fi اlaakhirati ilaa mataac oo ma wax lagu farxo oo lagu dagmaa nolosha tan adduunye may ahaanin aakhiro marka loo eego sahay yar iyo raaxo yar oo lagu dagmayo dhammaanaysa mooye wax kale may ahaanin waxaa ilaahay kaga warramay qowmu qaaruun inay u nasteexeeyeen qaaruun oo ay ku yidhaahdeen laa tafrax ina allaha laa yuxibu اlfarixiin war adduunyo waxbaa ku farxin iyo mulkiga lagu siiyey waayo ilaahay ma jecla kuwaa adduunyada ku farxa farxaddaa markaa la diidayaa waa farxadda cujbiga iyo kibirka iyo isla weynidu ay ku jirto oo macnaha ruuxii dee adduunyadii iyo dhalaalkeedii inuu isaga farxo oo hamigiisuba intaa aanu dhaafin waxaa kaloo allahu yidhi subxaanah iyadoo insaanka xaalkiisa iyo dabeecadiisa uu ka warramaayo walain adaqna alinsaana mina raxmata uma nasacnaaha minhu inahu laya'uusun kafuur walain adaqnaahu nacmaa'a bacda daraa'a massathu layaquuluna dahaba sayi'aatu canii inahu lafarixun fakuur allah waxau ihi subxaanah haddaanu insaanka xagga yaga ka dhadhan siino naxariis iyo wanaag dabeed aanu ka siibno oo aanu nicmadii ka zuulinno waxa uu yahay mid quus iyo gaalnimo badan haddii nicmadii la siiyey laga zuuliyo haddii aanu dhadhansiino barwaaqo iyo ladnaan iyo nicmo dhibaato ku dhacday dabadeed waxau odhanayaa xumaantii waa iga tagtay innahu la farixun fakuur waa mid yacnii farax badan oo faan badan yacnii isqaadqaad iyo isla weyni iyo faan iyo kibir badnaan ayuu ka qaadayaa nicmada rabbi oo ha halkuu ilaahii siiyey ku mahadin lahaa ee uu ku caabudi lahaa ayuu ka qaadayaa qooq iyo kibir walaalayaal idan maadaama ay tahay inaynu ku qaabilno farxad nicmadaa allahayna siiyena waa inaynu ku mahadinno lianna haadihi min afdali الnicam falaa budda min ashukri calayha rabadaan maadaama nicmooyinka ugu waaweyn ay ka mid tahay waa lagama maarmaan allahayna gaadhsiiyey ee inoo sharciyeeyey inaynu ugu mahadnaqno waayo rabbi waxau ihi lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid haddii aada mahadnaqdaan oo nicmadayda aada ku shukridaan ilaahay waxau ihi waan idiin kordhin oo waan idiin kordhin haddaadse ka gaalowdaan oo nicmadayda iyo abaalkayga aada dafirtaan walle cadaabkaygu waa daran yahay ku adduunye iyo ku aakhiraba ka adduunku waa in nicmada lagaa qaado ka aakhirana cadaab iyo cuquubo waa inaad ku mudato annicmatu idaa shukirat qarat wa idaa kufirat farat nicmadu haddii rabbiga ku siiye lagu mahadiyo way sugnaataa haddii laga gaaloobo la dafirana way carartaa oo kuu joogi mayso fashukru qaydun lilmawjuud wa saydun lilmafquud mahadnaqu nicmadaad haysatana wuu kuu dabrayaa ta kaa maqanna wuu kuu soo jilaabayaa oo waa kuu soo jiidayaa idaa kunta fii nicmatin farcahaa fa ina almacaasi tusiilu nnicam waxuthaa biطaacati rabbi اlcibaad faina alilaaha sariicu niqam haddii nicmo iyo barwaaqo aad haysato ilaasho waayo macaasidu nicmada waa zuulisaa waxaanad ku ilaashataa oo dayr iyo derbi ilaaliye aada uga dhigtaa mahadnaqa iyo shukriga rabbi waayo ilaahay cuquubadiisu waa dhaqso badan tahay walaalayaal qodobka labaad ee aynu bisha ramadaan ku qaabilayno waa biqalbin طaahir can jamiici اlamraad waa qalbi aahir ka ah cudurrada oo dhan waayo sida jidhka ay cudurradu ugu dhacaan ayaa qalbigana cudur ugu dhacaa waxaa ka mid a maradu shaki washubuhaat yacni diinta iyo caqiidada iyo awaamirtii iyo nawaahidiiba inaad ka shakido oo shubaha ay kaa galaan diintii oo si dhaba aada u yaqiinsan weydo wixii allihiyo rasuulkiisu ay kuugu warrameen waa maradu shaki washubuhaat waana maradka munaafiqiinta iyo gaalada waxaa ku dhaca qalbiga maradu shahawaad yacnii cudurka shahawaadka ruuxii isagoo muumin ah haddana qalbigiisii inuu u iisho yacnii fawaaxishta iyo macaasida iyo dunuubta oo dhawaaqii ku soo dhacee xumaanaba inuu u dhaqaaqo uu doono yacni waa cudur qalbiga ku jira oo macaasida iyo dunuubta uu jecel yahay marka qalbigiisa inuu cudurradaa iyo amraaddaa ka ilaaliyo waayo qalbigu waa xubinta ugu muhiimsan xubnaheenna muhimaddaana waxa uu ku kasbaday waa maxalu nusuuli اlqur'aan waa halkii ilaahay qur'aankiisa u doortay qalbigu nazla bihi اruuxu اlamiinu calىa qalbik litakuna min almundiriin allah waxa uu yidhi waxaa qur'aanka la soo degay ruuxdii la aaminay waa malakuljibriil eh qalbigaaga ayuu nebi moxamedow kula soo degay si aad uga mid noqoto yacni kuwa dadka u digaya ee diinta iyo dacwada gaadhsiinaya ashaahid waa calaa qalbik qalbiga meel ka mudan oo ka muhiimsani hadday jirto ilaahay qur'aankiisa ayuu ku soo dejin lahaa laakiin qalbigu waa meesha ugu mudan sidaa darteed baa qur'aanka rabbi ugu soo dejiyey qalbigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam qalbigu waa maxalu nadari araxmaan waa halka ilaahay taalacanaya ee addoonka uu ka eegayo rasuulku waxau ihi slى الlaه عalayه وasلم kama fii mslimi min xadiiثi abi hurayra in اllaha laa yanduru ilىa suwarikum وamwaalikum walakin yanduru ilىa quluubikum وaacmaalikum ilaahay qaabkiina iyo quruxdiina iyo sidaa u eegtihiin ma eegayo ma taalacanayo iyo xoolihiina laakiin ilaahay waxa uu fiirinayaa ama uu eegayaa qalbiyadiina iyo waxa aad qabanaysaan iyo acmaashiina idan qalbigu waa meesha alla uu eegayo ilaahay waa qalbi jire ayaa ay soomaalidu tidhaahdaa yacni macnuhu xadiidka ayuunbuu waafaqsan yahay oo halka alla uu eegaye uu taalacanayo ee ama aad darajo kor ugu heli karta ama lagugu dullayn karo waa qalbiga uun hadba qalbiga waxaad ku qaaddo ayaa darajadaadu ay ku salaysan tahay qalbigu waa maxalu salaaxi waalfasaad waa halka qofku uu ka hagaagi karo ama uu ka halaagsami karo waayo saxiixaynka waxaa ku sugan xadiidu nucmaan ibni bashiir inuu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam alaa ina fi اljasadi mudga idaa saluxat saluxa اljasadu kuluh wa idaa fasadat fasada اljasadu kuluh alaa wa hiya اlqalb nebigu waxau ihi salى اllahu عalayhi wasalam alaa baraarugay hooyaay waa adawaat اlistiftaaxi waاtanbiih oo ruuxa wax weyn oo muhima marka loo sheegayo dee layskama hadle waa la soo jeediyaa si waxaad ku waanina sa uu u weeleeyo oo qalbigiisu u qaado markaa alaa waa tambiihii iyo soo jeedintii si waxa ka dambeeya loo weeleeyo nebigu waxau yihi markaa war hooyay baraaruga oo soo jeedsada inna fi ljasadi mudga jidhka waxaa ku jira gobol yar oo hiliba waslad yar xubin yar baa ku jirta gobolkaa yaroo haddii ay hagaagto jidhkoo dhammi wada hagaagayo haddii ay xumaatana jidhkoo dhammi wada xumaanayo rasuulku waxa uu yihi gobolkaa ama qiطcadaa yari waa qalbiga qalbiga weeyi idan rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu tilmaamay in qalbigu uu yahay xubinta keliya ee haddii ay hagaagto ruuxii uu hagaagayo haddii ay xumaatana dee ruuxii uu xumaanayo allah ilaahay markaa waxaa munaasab ah xumintaa hagaageenna iyo halaageennuba uu ku salaysan yahay inaynu hagaaggeeda ku dadaallo in ka badan inta aynu muuqaalkeenna iyo jidhkeenna iyo maryaheenna aynu ilaalinayno intaa in ka badan waa inaynu qalbigeenna ilaalino waayo wejigaaga waxaad u ilaalisaa oo saxar yar aada uga zuulisaa ama wasakh yar aanad ugu oggolaan waxa uu wejigu yahay maxallu nadari alkhalq waa halka dadku fiirinayaan soo maaha yacnii meesha ugu horrayseed cid ku qaabilaysaa waa halkee waa wejigaaga marka muraayadii baa toban jeer isku eegaysaa si aan wax dhibaata a lagugu arag waayo dadka ayaa eegaya oo arkaya dee qalbiguna waa maxallu nadari araxmaan waa ilaaha raxmaankii halka uu eegayo saw markaa ma habboona sidaad wejigaba uga dhowraysay dhibaato si aanay khalqigu kuugu arag inaad qalbigana dhibaato uga dhowrto si aan khaaliqu dhib kuugu arag allah ilaahay taasaa ka mudan oo ka muhiimsan quluubtu waa saddex qalbun xayun qalbi nool nolol taam ah oo dhammaystiran nolosha iimaankiiyo nuurka iyo daacada ku nool waa kii nebi ibraahim ilaahay ku tilmaamay dadka mu'miniintana alla ugu nicmeeyey id jaaءa rabbahu biqalbin saliim waxaa allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi waxaad xustaa dadkana aada xasuusisaa waktigii waxa weeyaa nebi ibraahim rabbigii uu la yimid qalbi nabad galay shubho ka nabad galay shahwo ka nabad galay shirki ka nabad galay xumaan oo dhan ka nabad galay qalbigaa nabad galay waa qalbiga aakhiro ama qiyaamada lagu badbaadayo yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim maalinta ubad iyo amwaal midna aanu waxba tarayn nin ilaahay qalbi nabadgalay ula yimid mooyaane qalbi tawxiid ku toosan xumaan iyo dhib oo dhanna laga dhowray kaasi waa qalbigii ambiyada iyo rususha iyo atbaacdooda iyo mu'miniinta iyo inta raacday qalbiga labaad waa qalbun mariid imaa bishubhatin aw bishahwa qalbi buka oo jiran oo dawo u baahan ilaahay waa ka ku tilmaamay qur'aankiisa yidhi fii quluubihim maradun fazaadahum allahu maradaa qalbiyadooda cudur baa ku jira ilaahay cudur iyo xanuun baanu u kordhiyey waa maradkii maradu shaki waashubuhaat waa maradu nifaaq diintii ayaanay yaqiinsan oo amarkii iyo nahyigiiyo ilaahay wuxuu ugu warramay ayaanay si dhaba u rumaysan oo ay kaba shakiyeen kaasi markaa waa maradkii gaalada iyo munaafiqiinta oo diinta ayaabay ka shakisan yihiin maradka labaad waa maradu shahwa waa xanuunka shahwada iyo macaasida jacaylkeeda allah waxa uhi falaa takhdacna bاlqowli fayaطmaca aladii fii qalbihi marad waqulna qowla macruufa haweenkii nebi moxamed iyadoo la amrayo oo aadaabta islaamiga ah iyo wanaagga lagu barbaarinayo o lagu tarbiyeynayo ayaa allah wuxuu yihi falaa takhdacna bilqowl haweenkiiow hadalkiina ha jilcinina yacnii hadalka dalabta leh ama dabacsan ee jajaban iska ilaaliya oo dumarka waa ka xaaraan inay ragga kula hadlaan hadal jajaban oo jilicsan waxaa lagu sababeeyey fayaطmaca aladii fii qalbihi marad si ka qalbiga ka jiran ee cudurku qalbigiisa uu ku jiraa aanuu idiin damcin maradkaasi waa maradu shahwati zina ruuxii qalbigiisu macaasida iyo dunuubta uu ku bukay ee wixii dhaqaaqaaba uu u dhaqaajinaya xagga xumaanta kaa qalbigiisu shahwadaa uu ku buko zinada iyo xumaanta kaasi si aanu damac idinka gelin oo aanu isku odhan alla ilaahay waxaad doonaysa halkan aad ka helaysaa si aanay taasi u dhicin waxaa la yidhi waqulna qowla macruufa waxaana tidhaahdaan hadal hagaagsan waxay culimmadu yidhaahdeen waxa lagu bilaabay falaa takhdacna bilqowl waxaana lagu gebagabeeyey waqulna qowla macruufa waxaa lagu tilmaamayaa oo lagu tawjiihinayaa haweenka maqsuudka iyo muraadku inaanu ahayn dee haweenaydu ninkii inay la dagaalanto hadal qallafsan oo culus ay ku tidhaahdo maaha sidaa la rabaataa inay hadal jajaban oo jilicsan oo ruuxii daciifka ahaa dembi u sababaya inay ku hadashana dee looma baahna waxaa la doonayaa intaa in u dhaxayso oo hadal hagaagsan oo qallaf iyo culays iyo kulayl iyo kakanaanna aan lahayn jilayc iyo jajabnaanna aan lahayn caadiya oo caafimaad qaba haweenkuna yacni hadalkaa way garanayaan oo yacni hadalka jajaban ee jilicdasan ee ruuxa daciifka ah qalbigiisa qaadi kara way garanayaan hadalka hagaagsan ee waxa weeyaan caafimaadka qabana way garanayaan marka ka la amray waa hadalkaa hagaagsan waqulna qowla macruufa ka loo diidayna waa kaa jilicdasan ee jajaban oo la yidhi falaa takhdacna bilqowl shaahidku markaa waxa uu yahay fayaطmaca aladii fii qalbihi marad waa maradu shahwa kii hore fii quluubihi maradna waa maradu shubha qalbiga saddexaad waa qalbun meyit waa gaalada quluubtoodii waa kuwa dhintay oo nolol ay kala dhaqaaqeen ilaahay baa yidhi waman kaana maytan faaxiyaynaah wajacalnaa lahu nuura yamshi bihi fi اnnaas kaman mahaluhu fi اظulumaati laysa bikhaarijin minha kadalika zuyina lilkaafiriina ma kanuu yacmaluun allah waxa uu yihi ma mid ahaaday markii hore mid dhintay oo gaal ahaa dabeed aanu noolaynay oo nuurka iimaanka iyo islaamnimada qalbigiisa aanu ku qoynay kaasi miyaa uu la mid yahay sidii mid mugdi ku dhex jira oon dhinacna uga dhaqaaqayn oon uga dhex bixi karayn laa yastawiyaani maala waxaa rabbi ku tilmaamay gaalka yacni xaaladdii gaalnimada awaman kaana meyta waa qalbi dhintay markuu islaamay waxaa lagu tilmaamay qof nolol cusub galay oo nool fa axyaynaah idan qalbu lmu'min huwa qalbun xay wa qalbu lkaafir huwa qalbun meyit xayaatada dhabtiina waa ta diinta iyo daacada oo ruuxu hadduu diin waayo waa wax dhintay wa in kaana yamshii bayna alwaraa dadka dhexdooda ha dhex tallaabsadaba oo ka ugu orod badan ha noqdee meyd ayuu ka dhigan yahay waayo rasuulku waxau uhi slى الlaهu عalayه وasلم kama fi صaxiixayn min xadiiثi abi muusى maثlu اladii yadkuru rabbahu wاladii laa yadkuru rabbah maثlu الxayi wاlmeyit ruuxa ilaahiisa xasuusan ee hadal hayee xusaya ee ilaahay daacadiisa iyo dikrigiisa daa'imaya kaa tusaalihiisu iyo ka aan ilaahayba xasuusnaynee qalbigiisu ka qaawan yahay dikriga iyo daacada labadaa tusaalahoodu marka maal loo soo qaato waxay isku yihiin mathalu اlxayi wاlmeyit sidii nin nool iyo nin dhintay waa laba kala dhaqaaqon shaqo isku lahayn kaafiyo kala dheeri weeyi qodobka saddexaad ee ramadaan aynu ku qaabilayno waa atawbatu nasuux tawba saafi ah oo barax tiran madaa rajabu wamaa axsanta fiihi wa hada shahru shacbaan almubaarak fyaa man dayaca alawqaata jahla bixurmatihaa afiq waxdar bixurmatihaa afiq waxdar bawaarak فسوف تف- فسوف تفارق اللذات قصرا ويخلي الموت قهرا منك دارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم فخير ذوي الجرائم من تدارك شاعر كاسنا وحلها مضى رجب وما أحسنت فيه وهذا شهر شعبان المبارك ورنيه bishii rajab waa dhammaato way ku dhaaftay wax wanaagana maad falin oo maad samayn wa haadaa shahru shacbaan almubaarak kan aad ku jirtaana waa bishii shacbaan ee barakaysnaydoo iyada lafteedu waa bil fadli iyo abaal badan leh fa yaa man dayaca alawqaati jahlan bixurmatihaa afiq waxdar bawaarak war ninkan awqaadiisii ku dayacayow jaahilnimo uu jaahil ka yahay xurmada iyo xaqa waktigan uu leeyahay oo baraarug oo hurdada ka toos waxdar bawaarak waxaanaad ka digtoonaataa halaagaaga iyo xumaan inaad ku dhacdo fasawfa tufaariqu ladaati qasra wayukli lmowtu qahra minka daarak war waxaad ogaataa macmacaanka aada macaansanayso inaad khasab kaga faaruqaysa iyo sandulle iyadoona adiga idan iyo fasax lagu weydiin oo geeridu si khasab ah gurigaaga ay kaaga saarayso ogow iyadoon lagaala tashan tadaarak ma staطacta min alkhaطaaya bitowbati mkhlisi wajcal madaarak war hooy intaad awooddo inta goori goor tahay waxaad gef iyo dembi gashay ka daba tag waxaanad kaga daba tagtaa towbad badhax tiran oo saafi ah wajcal madaaraka calىa طalabi الsalaamati min jaxiimi fakhayru dawi اljaraa'imi man tadaarak waxaanad ku dadaashaa sidaad jaxiimo uga badbaadi lahayd waayo dadka macaasida iyo dunuubta gala waxa ugu khayr badan kuwa dunuubtay galeen ka daba tegey ee towbad iyo wanaag ka dabageeyey abubakar albalkhina waxa uu yidhi shahru rajab shahru zarci wa shahru shacbaana shahru saqyi zarci wa shahru ramadaana shahru xasaadi zarci waxa uu yihi bisha rajab waa bishii beerta wax la beeranayey ee beeraha la qodanayey waa beertii khayrka iyo xasanaadka iyo wanaagga wa shahru shacbaana shahru saqyi zarci shacbaanna waa bishii rajab wixii la beertay la waraabsanayey ee la waraabinayey wa shahru ramadaana shahru xasaadi zarci bisha ramadaanna waa bishii wixii rajab la beertay shacbaanna la waraabiyey midhaheeda la guranaya waa ramadaan dee haddaanad waxba beeran haddaanad waxba waraabsan haddaanad dadaal samayn maxaad ramadaanta goosan waa halkay culimmadu ka yidhaahdeen had iyo jeer dadka dee tijaarada iyo waxa weeyaan ganacsiga ku jira waxa macaasha qofka dee raasamaal fiican haysta nin aan raasamaalba haysanin macaash ma raadiyo dee asalki iyo lafihiiba ma hayo tusaale waxay usoo qaataan ahlulcilmigu oo ay yidhaahdaan ramadaan waxa faa'iida ninkii raasamaal hore haystay oo maxaa raasamaalka looga jeedaa dee daacaad iyo cibaado iyo khayr iyo wanaag iyo diyaargarow wanaagsan qofkii ku jiray dee bishaana wanaag badan ayuu guranayaa marka muhiimku waxa uu yahay dee in lasii diyaargaroobo oo raasamaal wanaagsan lasii samaysto si waxa weeyaan bisha ramadaan loo macaasho waxyaabaha aynu bishaa ku qaabilayno waxaa ugu muhiimsan towbad wanaagsan inaynu si dhaba ilaahay isugu dhiibno waxaa shaki la-aana ruux walba sanadkaa aynu waxa weeyaan cumrigeenna ku soo qaadanay wax fara badan baynu falloo aynu samaynay nin walba in ku filan ayaa dhabarka u xambaarsan oo uu xambaarsan yihi haddaba dee waktigaynu toobad keeni lahayn waa maanta ilaahayna waxa uu ihi subxaanah watuubuu ilى اllahi jamiica ayuha اlmu'minuuna lacalakum tuflixuun si aad u ogaato towbada ka mujrimkee bannaanka joogun inaan laga rabin ee mu'minka masaajidka ku jira uu ugu baahi badan yihi ilaahay waxau yihi allah xaggiisa u noqda dhammaantiin mu'miniintiiyey si aad u liibaantaan shaahidku waxa weeyi waxaa la yidhi ayuha اlmu'minuun fa anta ayuha اlmu'min taxtaaju ilى tawba mujrimkuun maahee mu'minkuna waa u baahan yihi waxaa kaloo rabbi uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ilى اllahi towbata nasuuxa عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار مؤمنينتي إلهي النقد حقيسة نقشو صافي ربي أبدا احترام ilaahay waxa uu mudan yahuu xaqiiqo ku yahay haddaad sidaa samaysaan inuu dunuubtiinna idinka tirtiro jannooyin webiyaal ay hoos qulqulayaanna uu idin geliyo waxaa la yidhaha waa atakhliyatu uma taxliya waxaa had iyo jeer dembi dhaafka looga hormariyaa jannada waa atakhliya uma taxliya weelka marka la xalee si fiican loo nadiifiye la maydho ayaa wixii wanaagsan lagu qurxiyaa ama lagu shubaa marka adiga maydhitaankaagu waa macaasi iyo dunuub wixii adduunyada qalbigaaga wasakheeyey horta in lagaa zuuliyo o lagaa maydho dabadeed karaamadii ilaahay iyo jannada lagugu qurxiyo wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajanna saabiquu ilaa makfirati min rabbikum wajanna casaa rabbukum an yukafira cankum sayi'aatikum wayudkhilakum yacni dhammaan waxaad arkaysaa mar walba dembi dhaafka jannada ka soo horeeya macnaha iyo muraadkuna waxa uu yahay marka lagaa maydho macaasida iyo xumaanta ayaad istaahil u tahay ood mutaysatay dee karaamada iyo daarta wanaagsan in lagugu qurxiyo laakiin adoo wasakhaysan dee geli maysid horta waa in lagu soo maydho oo lagu nadiifiyo ilaahay waxaa uhi wastakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh yumatickum mataaca xasana ilaa ajali musamaa wayu'ti kula dii fadli fadlah wain tawallow fainii akhaafu calaykum cadaaba yowmin kabiir allah waxa uu yidhi rabbigiin dembi dhaaf weydiista xaggiisana u noqda ilaahay waa idin raaxaynayaa raaxayn wanaagsan ilaa muddo la magacaabay macnaha ilaa intaad ka dhimanaysee ajashaadu ay gaadhayso ilaahay waa kuu raaxaynayaa haddaad istikfaar iyo towbo wanaagsan la timaado mid kastoo dheeraad iyo fadlilana fadligiisa alla u siinaya taasi waxay tilmaamaysaa istikfaarta iyo towbada yacnii nolosha adduunyee wanaagsan iyo khayraadkeeda in lagu kasbado o lagu helo faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara yursil الsamaaءa calaykum midraara wayumdidkum biamwaali wabaniina ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu aayaddaana ku tilmaamo uu yidhi rabbigiin dembi dhaaf weydiista faqultu istakfiruu rabbakum yacni nabiy llaahi nuux markii qoomkiisa in badan uu dacwadda iyo khayrka ugu baaqayey yacni ee si walba ugu dhigay waxa uu ku yidhi rabbigiin dembi dhaaf iyo makfiro weydiista oo maxaa helaysaan yursil الsamaaءa calaykum midraara wuxuu idiin soo dirayaa alle haddaad dembi dhaaf weydiisataan samadii iyo roobkii macnaha matarkii baa looga jeedaa roob israacraacsan oo istaba jooga ayaa ilaahay idinku nicmaynaya wayumdidkum biamwaali wabaniin waxaana alla idiin kordhinayaa ubad iyo amwaal markaa shaahidku waxa uu yahay yacni istikfaarta iyo towbadu roobkii ayaa ilaahay ka tartiibiyo uu yihi roob baa idin helaya ubadkii ayaa ilaahay ka tartiibiyo ubad baa lagu helaya amwaashii beerihii basaatiintii walidaalika waxaa la wariyey xasan اlbasri calayhi raxmat اllah nin baa u yimid wuxuu ka cabanayaa abaar wuxuu yihi istakfir illaah nin kalaa u yimid wuxuu ka cabanayaa xoolo la-aan wuxuu ku yidhi istakfir illaah ku kalaa u yimid wuxuu ka cabanayaa ubad la-aan wuxuu yihi istakfir illaah markii la weydiiyey la yidhi intaasoo nin oo kala duwan yacni mid walba dalab gaar ah haddana hal shay baad wada amrto istakfir illaah maxaad sidaa u yeeshay dee aayaddan suuratu nuux buu soo qaatay oo waxa uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala istikfaartii intaasoo shay buu ka tartiibiyey amwaashii awlaaddii beerihii roobkii idan istikfaartu waa miftaaxu lfaraj kurbo kastoo kugu dhacda farajkeeda iyo miftaaxeedu waa istikfaar istakfir illaah rasuulu llaahi muxamedna salى اllahu عalayhi wasalam kama fii صaxiixi muslim min xadiidi اlaqr bni yazaar almusani waxa u uhi yaa ayuha الnaas istaki tuubuu ilى اllahi wastakfiruuh fainii atuubu ilى اllahi fi اlyowmi miata mara waxau rasuulku yidhi dadkiiow ilaahay xaggiisa u noqda oo dembi dhaaf weydiista waayo anigu ilaahay xaggiisa waxaan u noqdaa maalintii boqol jeer allahu akbar rasuulu llaahi moxamed salى اllahu عalayhi wasalam waqad gafara allahu lahu ma taqadama min denbihi wama taأhar iyadoo dembigiisii hore iyo kiisii dambeba la dhaafay ayaa haddana maalintii ilaahay boqol jeer uu noqdaa inakuna hadh iyo habeen inakoo gafaynaa oo macaasideennu ay hadh beesho dunuubteennu ay tiro beeshay ayaa laga yaabaa intaa toobad keentaa inay yar tahay ama aanay jirinba walaalayaal towbadu shuruud ayaa ay leedahay kow wixii macaasi aada hore u gashay inaad faraha kala baxdo adoo walaaqanaya haddaad tidhaha waan toobad keenayaa dee waa tawbatu lkadaabiin inaad waxa weeyaan ka murugooto wixii gef iyo dembi aada gashay waayo nebigu salى اllahu alayhi wasalam wuxuu yidhi annadamu tawba murugadu iyadaaba tawba ah waxa shaki la'aana dadka muuminiintii macsuumiin maaha way dembaabaan laakiin mu'minka dembigiisu wuu damqaa waanu ka gubtaay oo aad iyo aad ayuu uga murugoodaa haddaad is aragto adoo dembaabaya haddana dembigii aan wax dareenaba aan lahayn halkaa waxa weeyaan halis baad daaqaysaa oo meesha qalbi kuma haysid waayo ruuxa muuminkii wuu dembaabi karaa laakiin dembigu waa inuu ku damqo waa inaad ka murugooto waa inuu cidhiidhi iyo warwar badan ku geliyo waxaa nebigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam man sarathu xasanathu wasaa'athu sayi'athu fahuwa muؤmin kama fii صaxiix اjaamici min xadiidi abi muusa ninka wanaagiisu faraxti geliyo dembigiisuna uu murugo geliye ee uu ka murugaysiiyo kaasi waa mu'min dhab ah macnaha ruuxa muuminka ah wanaagga usoo kordhay iyo diinta iyo daacadana wuu ku farxayaa macsiyada iyo dembiga ka dhacana wuu ka damqanayaa oo waa ka murugoonayaa idan annadam waa inaad ka murugooto dembiga shardiga saddexaad waa alcasmu calaa cadami alcawda inaad goosatood go-aan ku gaadho dembigaa inaana dib ugu laaban casiimo waa inaad ku gaadho si dhab ah laakiin haddaad toobad keento adoo leh berriba waad ku noqon towba ma aha ilaahayna qalbigaaguu eegayaa si run ah waa inaad go-aan ugu gaadho waa laga yaabaa mar kale nafiya shaydaan inay kaa sayid caleeyaan oo ay kaa xoog roonaadaan oo dembigii dib ugu laabato mar labaad iyo mar saddexaadba laakiin waxaa shardigu uu yahay uun yacnii mar kastoo dembigu uu kaa dhaco si run ah ila ilaahay baa ku daalacanaye inaad go-aan ugu gaadho inaana dib ugu noqon oo shuruudda aada dhammaystirto shardiga afraad waa istixlaal oo xaq bani aadam haddii lagugu lahaa ka xalaalayso ama xaqoodii u celi intaanad aakhire la tegin towbadu waa inay waktigeedii tahay oo cadeeduna waa inaanay halkaa ay ka dhacda ka soo bixin naftuna halkaa hun guriga waa inaanay isugu iman labadaa jeer towbada albaabkeeda waa la xidhaa waa inay ka horeyso ikhlaas waa in towbadaadu ku salaysan tahay oo dee waxa weeyaan ilaahay dartii iyo cabsida rabbi waa inay kugu xambaartay ee cid kale aanad ugu aaba yeelayn laakiin hebel iyo heblaayo iyo damac adduunyo iyo ujeeddo kale hadday tahay dee towbo saxa ma aha shaacirkii waxa u ihi asatu ilaahi uma ji'tuka taa'iban faannaa licabdi min mawaaliihi mahrabu yu'amilu gufraana fain khaaba dannuhu famaa axadu minhu cala alardi akhyabu shaacirkaasi wuxuu lahaa ilaahayow waan dembaabay waxaanan kuu imid anoo taa'ib ah oo isu kaa dhiibay waayo sidee addoon sayidkiisa uga carari karaa sinaba ugama baxsan karo waxa uu ihi waxa uu rajaynayaa addoonkani dembi dhaaf rajadaa iyo malaha hadduu ku hungoobo cid arlada dusheeda ka ayaan darani isaga ma jirto laakiin allahayow rajadayda iyo damacayga ha hoojin alimaamu lmusani ayaa abi cabdillaahi alimaam shaafici usoo galay isagoo ku sugan xanuunkii uu ku dhiman doono markaasuu ku yidhi shaafici musani yaa abaa cabdillaah kayfa asbaxta musani ayaa imaamu shaafici oo xanuunkii uu ku dhiman doono ku sugan usoo galo waxa uu ku yidhi sidee aad ku waaberiysatay xaalkaagu waa sidee qaala asbaxtu min addunyaa raaxila waliikhwaanii mufaariqa waxa uu ihi waxaan ahaa adoon ku waaberiistay adduunyadii aanoo ka sii socdo oo ka safray walaaladaan jeclaana ka faaruqaya walisuu'i camalii mulaaqiya camalkayga xumaana la kulmaya walika'si lmaniyati shaariba koobkii geeridana kabanaya wa cala allaahi tacaala waarida ilaahayna ku arooraya oo la kulmaya falaa adrii aruuxii tasiiru ila aljannati fa uhaniiha am ilى الnaari faucaziiha marka waxa u ihi anuu kala garan maayo naftaydu ma jannadii bay u socotaayo waan u hambalyeeya wanaagga iyo khayrka mise xagga naartaaba loo wadaayo waan u tacsiyadeeyaa ma kala garanayo uma anshaأa yaquul dabadeed gabaygan ayaa u akriyay imaamu shaafici oo waxa uu yidhi walamaa qasaa qalbii wadaaqat madaahibii jacaltu rajaa minii licafwika sullamaa tacaadamanii denbii falamaa qarantuhu bicafwika rabbii kaana cafwuka acdamaa famaa zilta daa cafwin can اdenbi lam tazal tajuudu watacfu minata watakarumaa waxa uu yidhi walamaa qasaa qalbii wadaaqad madaahibii jacaltu rajaa minii licafwika sullamaa allahayow markii qalbigaygu qallalay ee madaahibtii iyo waddooyinkii oo dhammi igu soo cidhiidhiyoomeen ayaa waxaan rajada naxariistaada ka yeelay sallaankii aan cafiskaaga iyo dhaafitaankaaga ku gaadhi lahaa macnaha markii dariiq oo dhammi igu soo oodma ee qalbigayga uu qallalay ayaa rajada aan raxmaddaada rajaynayo ayaan cafiskaaga iyo raxmaddaada sallaan uga dhigtay waxa u ihi tacaadamanii dembii falamaa qarantuhu bicafwika rabbi kaana cafwuka acdama dembigaygii waa ila weynaadoo aad buu u cuslaaday ha yeeshee markaan ku miisaamay cafiskaaga iyo dhaafitaankaaga iyo dembigaygii markaan isbarbar dhigay allahayow cafiskaaga ka weynaadoo ka cuslaaday famaa zilta daa cafwin cani dembi lam tazal tajuudu watacfu minata watakaruma allahayow kamaad zuulin mid cafis iyo dhaafitaan u saaxiibaho dembiga addoommadiisa ka dhaafa oo naxariis iyo raxmad ugu deeqoo ku galladaysta walaalayaal inakoo soo koobkoobayna waxaa bisha ramadaan aynu ku qaabilaynaa adaa-u lfaraa'id inaynu waajibaadkii layna saaray hadday soon tahay iyo hadday salaad tahayba iyaga inaynu ka fuudh yeello fulinta aynu fulinayno wixii kale sunnayaale ay soo raacaan oo xadiidka bukhaari ku sugan min xadiidi abi hurayra xadiidu lqudsigaa rabbi waxa uu ku yidhi wma taqaraba ilaya cabdii bishayi axaba ilaya mima iftaradtuhu calayh wmaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya bاnawaafili xataa uxibah alla waxa uu ihi addoonkaygu iguma soo dhowaado shay aan uga jacayl badanahay waxaan ku faral yeelay oo addoonka alla wuxuu yidhi waxaan ugu jacayl badanahay inuu igu soo dhowaado waa faraa'idiiyo waajibaadkan saaray inuu ka soo baxo uu guto dabeed ka zuuli maayo inuu sunnayaasha igu soo dhowaado ilaa aan jeclaado oo maxbuubu noqdo saynu hore usoo tilmaannay in badanna darajat اlmaxbuubiya aclaa min darajati اlmaxaba darajada maxbuubiyada ayaa ka saraysa darajat اlmaxaba darajat اlmaxaba waa inaad adigu jeclaato darajat اlmaxbuubiyana waa adiga in lagu jeclaado in adiga lagu jeclaado alla addoonkiisa uu jeclaadaana ka saraysa adigu inaad jeclaato waana halkay salafku yidhaahdeen laysa shanu an tuxib inama shanu an tuxab yacni arrinka muhiimkii ma aha adu inaad jeclaatay arrinka muhiimkii waa in adiga lagu jeclaado marka xataa uxibah waa darajat lmaxbuubiya waa darajo sare waxaa lagu gaadhaa markaad waajibaadka ka soo baxdo sunnayaashana inaad raaciso qodobka shanaad ee rabadaan aynu ku qaabilanaa waa tarku lmuxaramaat mar haddii waajibaadkii iyo sunantii aynu fulinayno dee muxaramaadkiina nafteenna inaynu ka xakamayno nebigu salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu yidhi man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bih falaysa lilahi xaajaة fi an yadaca طacaamahu وasharaabah kama fi صaxiixayn can abi hurayra waxaa rasuulku yidhi ruuxa aan ka tegin hadalka beenta ah iyo baaطilka iyo ku camalfalkiisa ilaahay dan iyo muraad kama leh inuu cuntadiisa iyo cabbitaankiisa ka tago macnuhu waxa uu yahay yacni ruuxu hadduu caloosha iyo afka uun ka soomo oo xantii aanu ka soomin oo beentii aanu ka soomin oo baatilkii aanu ka soomin oo xumaantuu dhegaysanaya aanu ka soomin oo xubnihiisa kaloo dhan haddaanay soomin ee soonkiisu uu yahay uun soonka caloosha dee soonkiisu qiimo badan ma leh waayo yacni inaad wixii marka hore xalaasha ku ahaa maanta ka soonto wixii marka horeba xaaraanta ka ahaana aada ku afurto ilan beenta iyo xanta iyo khiyaanada iyo namiimadu rabadaan iyo rabadaan la-aanba waa xaaraan laakiin cuntadii iyo cabbitaanku rabadaan ka horsoo xalaal kumay ahayn dee markaa wixii markii hore xalaasha ku ahaana haddaad ka soonto wixii marka horeba lagaa xarimayna aada ku afurto dee soonkaagii muxuu qiimo leeyahay jaabir waxa uu yidhi idaa sumta falyasum samcuk wabasaruk walisaanuk can اlkadibi wاlmaxaarib walyakun calayka sakiinaة wawaqaar walaa yakun yowmu sawmika wa yowmu fiطrika sawaa'a waxa uu jaabir yidhi war markaaad soonto araggaagu ha soomo maqalkaagu ha soomo carabkaagu beentiiyo xaaraanta ha ka soomo korkaagana deganaansho iyo xasiloonaani ha ku sugnaato maalintaad sooman tahay iyo maalintaad afuran tahayna yay isku mid noqon ee ha kala socnaato oo ha lagu kala garto macnihii iyo muraadku waxa uu yahay haddii calooshaadu soontay carabkaagu ha soomo oo beentiiyo baadilka ka ilaali dhegtaadu ha soonto oo xumaanta iyo xaaraanta ka ilaali gacantaadu ha soonto oo xumaanta iyo xaaraanta ka ilaali lugahaagu ha soomaan jidhkaaga iyo jawaarixdaada oo dhan ha soomaan haddaad doonayso soomkaagu inuu qiimo yeesho walaalayaal waxaan kusoo gunaanadayaa oon kusoo gebagabaynayaa tacmiiru اlwaqti bimukhtalaf الطaacaat fafi الnahaari sawm waqur'aan wadikr waducaa wa fi اleyli qiyaam waqur'aan watasbiix waducaa falaa takun jiifata bالnahaari faasiqa bاleyl waktigaaga waxaad ku camirtaa daacaadka kala duwan ee tirada badan maalintii waxaad u qaybisaa soonka qur-aan akhriska adkaarta ducooyinka habeenkiina qiyaamka qur'aanka tasbiixda ha noqonin maalintii bakti lugta taagaya habeenkiina faasiq shaashada iyo telefisyoonkuuna hor fadhiya oo xumaanta iyo xaaraanta ka daawanaya waayo dadka qaarkood waa jiifatan binnahaar maalintii waa bakti oo madaxa kor u qaadi maayo habeenkiina waa faasiqoo dumar qaawan iyo wax xun ayaa laga yaabaa inuu meel uun ka daawanayo marka ayaan darre ka weyni ma jirto ruux habeenkiina xumaan ku saamaleelay maalintiina intuu yidhi waan soomanahay sida baktiga uun jiifo oo aan madaxa kor u qaaday nebigu salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu yidhi man saama ramadaana iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih wman qaama ramadaana iimaana waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih ruuxa bisha ramadaan maalinteedii sooma habeenkeediina qiyaamka u kaca isaga oo rumaysan rabbi iyo rasuulkiisa iyo wax alle wixii lagu waajibiyey iimaankooda rumeeyey mashruuciyada cibaadadaa alla u jideeyeena rumaysan ajarka iyo abaalkana ilaahay kaga doonayoon cid kale waxba aan kaga doonayn qofka labadaa shardi isagoo ku sugan alkhlaas wاlmutaabaca yacni siyaamka iyo qiyaamka la yimaada rasuulku waxa uu ihi dembigiisii hore o dhan waa laga dhaafaya waa kafaara lagaga tirtirayo waxa uu macaasiyo dunuub hore u galay walaalayaal waxaynu ku jiraa wakti aada u khayr badan waxaana inagu soo fool leh wakti kasii khayr badan aynu ku dadaalno camal iyo cibaado inaynu ku camiro ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ku weydiisanayaa biasmaa'ihi اlxusnaa wa sifaatihi اlculaa ilaahay haynaga yeelo kuwaa gaadha allah hayna gaadhsiiyo inta camal iyo cibaado ku camirta allah haynaga yeelo leylatulqadriga inta la waafajiya allah haynaga yeelo inta naarta laga xoreeya allah haynaga yeelo ilaahay subxaanahu wa tacaala majliskeennana inta loogu dembi dhaafay ee qumuu makfuuriina lakum qad budilat sayi'aatikum xasanaat kuwa lagu yidhaahda allah haynaga yeelo wsala allahuma wslm calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi waslem walxamdu lilaahi awala waakhira